weli waxaa socda shirar gaargaara oo la doonayo in lagu dhammeeyo xiisadaha iyo weliba colaadaha ka taagan gobolka shabeellaha hoose colaadaas oo waqti dheer soo jirtay shirarka gaargaarka ayaa waxay ka socdaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kale deegaano ka tirsan gobolka baay oo magaalada baydhabo ay ka mid tahay xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo xildhibaano iyo wasiiro isugu jira oo kasoo jeeda deegaanada gobolka shabeellaha hoose ayaa kulamada qayb ka ah qaar ka mid a xubnaha ee maamulka koonfur galbeed oo la hadlay warbaahinta wadajir ayaa waxa ay sheegeen in ay doonayaan shirarkooda markay u dhammaadaan in ay go'aamo ka soo saaraan laakiin waxa ay ka gaabsadeen inay warar horudhaca ay ka bixiyaan qaabkaay kaga hadlayaan dhammaynta colaadaha gobolka shabeellaha hoose shir kale oo muhiima ayaa weli wuxuu ka socdaa magaalada marka gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta wadajir in maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo guud ahaan maamulka koonfur galbeed oo aada ugu dadaalayo in xabad dambe aysan dhicin taasina haatan dadaalkeeda meel wanaagsan uu marayo annagana horta mar walbaba annaga waxaan ku dadaalaynaa inuusan dagaal dhicin inaan dad shacbaa la dhibaataynin rabitaanka mar walbaba wax gogasha loo dhigaayo oo dadka loola hadlaayo oo nabadda loogu baaqaayo mas-uuliyiinta ay mar walbaba isugu howlayaan haddee tahay koonfur galbeed tii maaragtay si guud ah iyo maamulka gobolkaba danta laga leeyahay waxay tahay in nabad la gaaro dan kale lagama lahan ummad ummadda inay nabad ku wada noolaadaan dagaal waxba ma taro maaragtay soomaaliya oo dhan soo baabi'iyey mid maanta guulka gaartayna ma jirto taas waa taas xagga nabadaynta waa sax oo maaragtay muddo badan ayaa ayaa barnaamijkaas dhinacyo badanba laisugu dayay annaga waxaan aaminsannahay in ay jiraan dad nabadda bulshadan inay ku wada noolaato diidan inay jiraan oo gacmo saddexaad ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa ku eedeeyey ururka al-shabaab inay ka dambeeyaan ama ay hurinayaan colaadaha ka jira gobolka shabeellaha hoose oo ay beelaha iska horkeenayaan ha yeeshee qaar kale oo ka mid a waxgaradka gobolka ayaa iyagu ku eedeynayaa dagaaladan in ay lug ku leeyihiin ciidanka amisom sidoo kalena dhinacyada dagaalamaya dhinac ka mid ay la jiraan arrintii sidaas iyadoo ka waan ka heshiinay oo inuusan qabiilkaas garab istaagin aan uga heshiinay oo labadaa qabiil qabiil uusan garab siin arrintii ninkii waa ka tanasuli waayey wuxuu sameeyey inuu haddeer sii faafo haddii maalmaha soo socda arrintaas ay ka tanasuli weysa annagu in annagu aan tilaabo qaadno oo iska dhicino ayaa naga go-an gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa isagu qabaa dadaalada socda inay haatan meel wanaagsan u marayaan ayna kusii dadaalayaan ilaa ay ka guulaystaan insha allahu tacaala wayna noo sii socon doonaan haddii ilaaha idmo annagu si guud ahaan taladeena ugu weyn waxay tahay bulshadaana ku hayno wixii sidaas oo kale maaragtay shacabka u dhibaateynayan gacan dawladeed in lagula dagaalamo lagu qabto insha allahu tacaala taasaan dhiirigelinayna aynan haddii alla dagaalada ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho ee dhaawac muddooyinka ugu dambeeyena colaadaha iyo weliba dagaalada dhacay ayaa waxay isku bedeleen in falal aada u falxun ay ka dhacaan gobolkaas waxaana dhacdooyinka layaab kale ee ka dhacay gobolkaasi ka mid ahaa dad isugu jiray caruur iyo weliba waayeel oo la dilay kadibna meydkooda la gubay dhacdadaas oo dadka degan gobolka iyo weliba guud ahaan dadka soomaaliyeed ee aada kaga naxeen maxamed kaafi sheekh buukar reedi wadajir muqdisho